taana waxaan jeclahay in dadku ka feeyo wognaadaan oo ay muxuahay ka digtoonaadaan magaaladan waa magaalo ganacsi waa magaalo soomaaliya oo dhan ay ku nooshahay waa magaalo muxuu ahayde aan qofna laga xigin qof walbana mas-uul uu ka saaran yahay min madaxweyne ilaa ilmaha saqiirkaa in hantida taalla iyo dadka jooga dhammaantood amnigooda iyo dhaqaalahooda la ilaaliyo in muxuu ahayde isu socodkii la ilaaliyo taa dadweynaha mar kale waxaan leeyahay cayaar ma aha magaaladan muxuu ahayde dhib maanta inta ka dhacday mid la mid a horey muxuu ahayde uma filaayo inay ka dhacday muddo hore maaha muddadii aanu halkan xilka haynay waxaa weeye amnigeedu taan buu ahaa waad ogtihiin warbaahinta toban jeer baanu ka hadalnay annagoo tilmaamayna kooxda qaswadayaasha ah waxaa la abaabulay oo qaswadayaashu ay abaabuleen in ay yidhaahdaan gobolka bari iyo muxuu ahayde bahwadaag gobol bari waxay u bixiyeen annagu odayaal baanu ku ogeyn waanu qaabilnay madaxweynaha muxuu ahayde baanu geynay waa heshiiyeen waxay ku maqnaayeen waxaa ka cabanaysaan iyo waxaad rabtaan in gobolka lagu horumariyo qoraal ku soo qora waxaa kale oo muxuu ahayday odayaasha markay ka calwaayeen ay bilaabeen dhallinyaradii maalintii jimcaha waa ogtihiin dhallinyaro badan waanu wada hadalnay maxaad doonaysaan waxaanu doonaynaa inaanu dowladda la hadalno waxaanu u tilmaannay waddada loo maro dowladda dadka aanu raadinayno magacyadooda si ay noo nooga waxaan rabnaa inaanu koobno tir aanu dhisiinayno dadkaan raadinayno waa lix qof laakiin magaciyo iyo mansab ay leeyihiin midna idisiin maayo waxyaalaha muxuu ahayde anagu qofna ma sharaysano qofna hubka dhigis kuma samayno dallan waxa weye nin mas-uul ahaa ninkii aan kursigan ka bedelay buu ahaa waxa weeye dalka iyo dadka ugu soo shaqeeyay wuxuu xaqu leeyahay in muxuu ahayde wiil ama labo ama saddex ay ilaaliso waxa weeye shaqaduu soo qabtay baa muxuu ahayday taa u banaynaysa laakiin dee markuu ka badiyo oo in ka badan uu qaato markii muxuu ahayday aanu aragno shirar iyo muxuu ahayde wax nagu lidiya qasab waxaa weeye inaan sharaftii iyo karaamadii uu guddoomiye iga horreeya lahaa inay inuusan yeelan waanu la hadalnay cid baanu u dirnay dhowr jeer oo hore muxuu ahayday bersonal annagaa wada hadalnay inuu waxaa ka waantoobo qofku markuu mas-uulka yahay sidii uu u dhaqaayay dadka ummadda waa inuu marka uu shacabka noqdona muxuu ahayday uu hogaansamaa waayo isbadad baa amar ka qaadanayay dad buu maamulayey dad buu muxuu ahayy sharciga ku toosinayay markuu xilka hayay marka markuu xilka hayo haddii dadku ay adeeceen oo sharcigu muxuu ahayday uu u fulaayey markuu xilka ka tago waa inuu adeecaa inuu dadkii ula siman yahay kuwii shala sharciga muxuu ahayday ku xukumayay marka qeyb xaqba u lahaa inuu laba wiil iyo saddex iga ilaaliso duruufo jira awgood laakiin jackpointy maxaa staff badan oo magaalada lagu xaragoodo intaba sharcigu ma ogola waad ogtihiin golaha xukuumadda muxuu ahayy duqa magaalada waxa weeye ma aha mararka ad aragteen garoomadoo kale iyo dekedaa midna staff lama galo waxa weye markaa in qofku staffku uu dhib abuuro baanu muxuu ahayday loo yareeyey oo loo bahalkeeyey arrintaa markaa intaasaan ka oran laha